xildhibaanada laga soo doorta deegaanka ijaara safiya cabdi ayaa ugu baaqday dadka ku nool gaarisa inay nabadgelyada ku dadaalaan waxaan rabaa inaan xoogaa taabto reer gaarisow guri kale maan leenahay anaka gurigayna soo gaarisa maaha meel kale ma qabnaa gaarisa soomaaliya inay noqoto maan rabnaa ma ogolin soomaha anigoo gabdhaha gaarisa oo dhan afkooda ku hadlay waxaan rabnaa ammaan baan gaarisa ka rabnaa ammaan buuxdaan gaarisa ka rabnaa xildhibaanada ayaa sidoo kale dowladda ka codsatay in nabadgelyada magaalada gaarisa la sugo inay noqotay magaaladan gaarisa dhibaato xoog leh markay noqoto security-ga inay jirto annaka waxaan ka baryaynaa wasiirkan ammaanka in la sugo gaarisa iyo gaarisa countiba ammaankeeda inay aad loo sugaan rabnaa waayo maalin kasta qof ma xabaali karno waxay sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha dhulalka la isku qabsada ee ka jira magaalada gaarisa iyadoona bulshada la dardaarantay dhul baa la isku qabsaday qof baa la dilay sheeko maaha taas ma dhul baan weynay war wayni weydinay ma dhul baan weynay dhul soo ma badnaa marka waxaan rabnaa dadkan walaal baa leeyahay qaraabaan nahay waan wada dhalanay dhulka ilaahay baana siiyey gaarisa ilaahay baana siiyey adduunku weyn america jirtaa meel kastaa jirtaa nalama siinin anaga gaarisa nala siiyey soo maa marka gaarisa nala siiyey waa inaan protect garaynaa waa inaan ogaanaa inaan ka reebanno cadowga na rabo inuuna dhibo waa inaan ka reebanaa saas ma ogolnahay
senatarka ismaamulka gaarisa cabduul maxamed yuusuf xaaji ayaa asna dhankiisa sheegay in nabadgelyada ismaamulka gaarisa laga shaqeeyo soomaali waxay ku maxmadaa afxumo nabadna wakaagaysa nafahamu coladna wax kagamo tarto munafahamuyo kweli mdomo chafu haiwezi kukuletea amani na ukorofi haiwezi kukupeleka mahali. So sisi kama watu wa Garissa tunasema ile kitu tunataka ni haki, haki yetu kama wakaazi wa Garissa. Hii Garissa town na Garissa county si ya mtu mmoja, ni yetu sisi sote, lazima tukae kama mandugu.
bishaar axmed dhaqane warbaahinta istaa garisa